barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamku dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afar iyo tobanka bisha disembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada beri waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadeed ku dhegaysan doontaana waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doono dooda ku saabsan shaqola'aanta soo waajahda dhallinyarada soo dhammaysata jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee soomaaliya waxa u weyn ay markay waxbarashada dhammeeyaan soo wajaha waxa weeye sidii ay suuqii camalkii ama suuqii shaqada ay ula qabsan lahayeen ula falgeli lahaayeen kuwo badan oo ka mid ah waxay shaqooyin ayay xareeyaan oo shaqooyin ayay raadiyaan kuwo kalena waxay sameeyaan hal abuur iyo fikrado ganacsi ayay samaystaan
heesaha aan idin hayno maantana waxaa ka mid ah
wadkuun baan waabanayna jacayl wabax wuu noqdaa codka farxiyo fiskana dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno ayaad ka bogan doontaan dabcan sidoo kale xubintii ciyaaraad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maxkamad ku taalla dalka suudaan ayaa maanta laba sano oo xariga ah ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi jenaraal cumar xasan al bashiir kadib markii lagu eedeeyey isdabamarin lacageed kiiskan ayaa qeyb ka ahaa dhowr dacwadood oo uu wajahayo albashiir dacwad oogayaasha ayaa ka hor inta uusan dhicin xukunkii maxkamadda ee sabtidii maanta horgeeyay maxkamadda caddeymo ay ka mid ahaayeen boorsooyin ay ka buuxeen lacago dhan boqol iyo soddon milyan oo dollarka maraykanka ah oo laga helay guriga albashiir laakiin jenaraal albashiir ayaa qirtay in lacag dhan shan iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah uu ka helay dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan islamarkaana aysan lacagtaasi ahayn mid uu ka dhacay qaranka milatariga suudaan ayaa afgembiyey cumar albashiir bishii abril ee sanadkan kadib muddo soddon sano ah oo uu talada dalkaasi hayay
wakaalad caalami ah oo gargaarka ka shaqaysa ayaa sheegtay in koox shufto ah oo bishii julaay waqooyi bari dalka nigeria ka aftuubtay lix qof oo ka mid a howladeenadeeda gargaarka bini'aadminimo ka shaqaynayay ay dileen afar ka mid a howladeenadaasi hay-adan oo la yidhaahdo action aid hunger ayaa jimcihii sheegtay in sheegashadan dambe kooxdu ay sheegatay tirada ay dileen ay ka dhigayso shan qof iyadoo mid kalena hore u dishay bishii sebtembar waxaanay hay-addaasi ku baaqday in si deg deg ah loo sii daayo qofka hadhay oo ay magaceeda ku sheegeen grace taasoo weli gacantooda ku jirta war ay soo saareen bishii julaay ayay hay-addan caalamiga ahi sidoo kale ku sheegeen in howlwadeen ka tirsan laba direewal iyo weliba saddex qof oo ka mid ah wasaaradda caafimaadka la aftuubay xilaa ay kaalmo gaadhsiinayeen dad aada ugu baahan oo ku nool gobolka borno ee waddanka nigeria
halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington duhur wanaagsan dhegaystayaal haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada boosaaso waxaa noogu soo diyaariyey wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadli doonnaa caqabadaha dhallinyarada ka hortaagan marka ay dhammeeyaan jaamacadaha sida ay shaqo u heli lahaayeen oo ay ku shaqaysan lahaayeen aqoontii la baray maadaama sanad walba ay ka baxaan jaamacadaha dalka kumanaan dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho barnaamijka marti waxaa igu ah toddobaadkan gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas maxamed cabduqaadir maxamed iyo fu'aad axmed kulan oo ka mid ah barayaasha jaamacadda bariga afrika gaar ahaan hormuudka ah kuliyadda cilmiga ah bulshada iyo weliba dhaqaalaha waxaa marka hore barnaamijkan kusoo dhoweynayaa maxamed cabduqaadir gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso waa mahadsan tahay yuusuf aad baan u dhoway bismillahi ramaan raxiim waa mahadsan tahay yuusuf waa run weeye sanad kasta dalka waxaa ka qalajibiya arday aad u tiro badan marka laga hadlayo waxbarashada qeybeeda kala duwan tii waxaa u weyn ay markay waxbarashada dhammeeyaan soo wajaha waxaa weeye sidii ay suuqii camalkii ama suuqii shaqada ay ula qabsan lahaayeen ula falgeli lahaayeen kuwo badan oo ka mid ah waxay shaqooyin ayay xareeyaan oo shaqooyin ayay raadiyaan hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha dowladda kuwo kalena waxay sameeyaan hal abuur iyo fikrado ganacsi ayay samaystaan oo waxay isku dayaan inay halkaasi noloshoodii ka maareeyaan intaas way isugu jiraan yani kuwo fursadahooda fikradahooda ganacsiga ama hal abuur ka keenaan u hirgalaan kuwo la harjada way jiraan kuwa shaqooyinka raadiya hay-adaha gaarka loo leeyahay kuwa ku guuleystay kuwa rajeynaya iska sugayaal way jiraan macalin xataa ujeedada laga leeyahay in sanad walba kumanaan kun oo arday ay ka qalin jibiyaan jaamacadaha dalka yuusuf waa mahadsan tahay sidaa og tahay uu dadka ama wadan waxaa bedela waxyaalaha bedela waxaa ka mid ah waxbarashada iyadoo aqoonta iyaga oo taa ka duulaya jaamacadaha ama institutionada waxbarashada bixiya waxay ku khasban yihiin inay bixiyaaneen sarficeka noocaasa ama aqoontii dadkii ay siiyaaneen gaarsiiyaaneen soo saaraaneen caqabada jirta soo saaristu maaha in la soo saaro caqabad maaha laakiin waxaa caqabad ah helitaankii shaqada oo sidaa aad sheegayso waxaan isleekayn suuqii waxay dhahaaneen labor demand iyo labor sabaliga ama shaqada dadka dalbanaya iyo dadkii shaqada doonayey iyo shirkadihii ama hay-adihii dalbanayay oo loo shaqayn lahaa baan isleekayn marka waxaan aaminsanahay caqabadu ma aha in lasoo saaray arday laakiin caqabadu waa suu shaqo u heli lahaa taas oo aynu kala midnahay africa guud ahaan soomaaliyana si gaar ah waxyaala aan u sababaynayo oo ka mid ah waxyaalaha suuqa jallenjga ama caqabad ka jira arday badan marka lasoo saaro marka caqabadahaas oo jira waxay u baahan yihiin in la darso la fokuskareeyo xalna loo helo marka waxaan aaminsanahay inaan ujeedada mentalitiga ama maskaxda ah in arday badan lasoo saaro inay caqabad tahay waxaan rabaa arintaas inaanay runtii caqabad ahayn laakiin inaga dhan aan wajahno helitaanka xal waara dadkan soo baxaya waad og tahay soomaaliya maanta heerkay soo martay ten years back toban sano ka hor marka dib loo laabto waxbarashadu qofka diblomada haystay baa wuxuu ku shaqaynaya lacagta ugu badan guud ahaan soomaaliya khaasatan puntland ten years waxba isbedelay toban sano waxba isbedelay maanta kuguma filna inaa haysatid keliya digree kuguma filna keliya inaa haysatid dibloma kuguma filna inaa master haysatid waxaa u baahan tahay waxyaalo kale oo ay dhahaaneen inuu qofku leeyahy competitive advantage ama waxyaala kabitaan u samaynaya oo uu ku tartami karo suuq ugu tartami karo marka waxaan aaminsanahay institutionada waxbarashadu iyaga oo maanta inaanay ku ekaan keliya inay soo saaraanin arday laakiin ay ka fakaan inay soo saaraanin arday suuqa wajihi kara
waa mahadsan tahay macalin sanad walba dhalinyaro badan baa ka baxa waan isla garanay caqabadaha ugu badan ay yihiin fursadaha dalka oo aan inta badan dhalinyarada helin islamarkaana aysan baran waxyaabaha ugu badan ee dalka laga heli karo oo farsamada gacanta ah marka jaamacadaha in lagu soo kordhiyo dhalinyarada in la baro inta la barayo kuliyadaha injineeriga caafimaadka inkastoo loo baahan yahay maxaa ka hortaagan in dhalinyarada loo sameeyo kuliyadu lagu soo kordhiyo oo farsamooyinka gacanta oo ugu fudud qofka inuu shaqaysan karo markuu jaamacadiisa dhameeyo waa mahadsan tahay yuusuf runtii waa arrin muhiima waxaan aaminsanahay waa waktigii saxda ahayd sida aa sheegtay in maanta la keeno baahi baa keentay in jaamacadu asaasmaaniin oo ay ka mid ah inaana markaa digri iyo dibloma jirin maanta waxaa taagan digriga iyo diblomadii inay gaareen xaddigii loogu talagalay oo suuq uga baahnaa maanta waxay u baahan yihiin inay sameeyaan dhammaan institutionada waxbarashada wax loo yaqaan surface modification oo ay dib ugu noqdaanin surfaceka ay bixinayaanin bedelaanin keenaanin waxyaala iskeela annaga hadda ka jaamacadda ee bari qariga africa balaanka qorshaha way ku jirtay sanadkan la geeyey madaxda iyo iyo jaamacadda guud ahaan xalay aan kula hadlayo kob iyo tobankii bisha waxaan qabanay barnaamij ku saabsan job creationska challenges on opportunities wax la dhaho shaqo abuurka fursadaha iyo caqabadaha jira runtii waxaad dareemaysaa dadka dhan inay ka hadlayeen guud ahaan banal baa joogay oo guddiga kala gedisan baa joogay dadka ugu badan percentageka ugu badan waxay ka hadlayeen waxa loo yaqaano in la abuuro skill labor dad skiil ah oo xirfadlayaal ah oo maanta suuqa uu ka buuxo managementkii economicskii public administrationkii waxyaalaha theoryga oo dhan in laga guuro maanta oo loo guuro qofka in la baro xirfad uu ku shaqaysan karo waana taas waana aaminsanaha inay xaqiijiyeen dhammaan jaamacadaha soomaaliya guud ahaan gaar ahaan jaamacadaha puntland khaasatan jaamacadda bariga africa oo aan magaceeda ku hadlayo arintaas daraasa laga wadaa insha allahu sanadaha soo socda ama sanadka dambe ama sanadka ka waxaan rajeynaa in la bilaabo barnaamij skill vocational training waxyaalahay dhahaaneen maxaa cabdiqaadir jaamacaddiina radsea oo aad ka socotid guddoomiye ku-xigeenna aa ka tahay maxaa ka hortaagan in dhallinyarada la baro farsamooyinka gacanta sida kuliyadaha oo kale la yidhaahdo cilmiga badda oo kale qaarka jaamacadaha gudaha boosaasan ma lahan si dhallinyarada hadhow ay ugu shaqaystaan wax soo saarka dalka waa mahadsan tahay yuusuf horta markii laga hadlayo farsamada gacanta runtii waa cilmi aad u ballaaran weeye oo qeybo kala duwan leh maantana dunida waxaa ugu fiican oo xirfad lagu abuuri karo shaqo lagu abuuri karo qofka waxa weeye in skiil loo sameeyo xirfad loo sameeyo waxaa jira dugsiyo u gaara oo shaqooyinka qabta ayaa jira dugsiyada farsamada gacanta hadda soomaaliya marka laga hadlayo waxaa jiri jira iskuullo dowladdii dhexe ninety onkii dhacday waxaa jiri jiray iskuullo waaweyn farsamada gacanta dad badan kasoo bix jira hadda puntland marka laga hadlayo laftigeeda iskuullo badan oo hadda farsamada gacanta way jiraan magaalada boosaan ka hadlayno ilaa dhowr iskuul ayaa jira ka furan laba iskuulood waan garanaya aniga oo farsamada gacanta ka furan laakiin waxaa la yidhahdaa maxamedow marka la dhaho kuliya wax kasoo baxday oo kale aflax academy oo kale iyo in la yidhahdo qofka jaamacadda muqdisho ama bariga africa oo kale aad ka qaadatay shahaadada farsamada gacanta
waa sax weeye jaamacaduhu qaabka brograamada usoo gudbiyaan baa wuxuu yahay qaab ku salaysan cilmi ku salaysan heer waxbarasho qofka inuu gaari tusaalaaan kale qofka inuu dhigto muddo afar sano a dhigto oo manhaj loogu talagal uu qaato imtixaanka uu baaso kadib qofka wuxuu qaadanayaa takhasuska uu baranayay digrigiisa uu qaadanaya markii uu postgraduate ama master marku diyariya saasoo kale noqonaysaa annagu waxaan samayn karna waxa weeye ka jaamacad ahaan ama jaamacadaha guud ahaanba waxa waxay abuuri karaan waxa weeye in brogaraamada ama kuliyadaha ay bixinayaan ardada inay siiyaan tababaro ay siiyaan tusaalahaan oo kale ardada barata educationka qaaraha masan physicska oo kale in laab la geeyo kuwa biology and chemistryga barta in laab macaamiil laabka la geeyo oo waxay practical ahaan ay u arkaan tijaab ahaan ay u arkaan u sameeyaan ardada barata caafimaadka oo kale gaar ahaan qaybihiisa kala duwan in laabka iyo ardada practicalka loo dabcan ka jaamacad ahaanna waan sameyna anaga hadafkeenna waxa weeye ka jaamacad ahaan waxaan ku dadaalnaa brogaraamada aan bixino jaamacad ahaan bixino in ardada practicalka loo badiyo oo arday tijaabo badan ardada waxay baranayeen oo arkaan cilmi ahaan ay u arkaan qodob way kow labo inaan xoojino koorsooyinka professionaalka ah sidii loo heli lahaa jaamacadda u fududan lahayd oo ardayga jaamacadda dhameeya ama ardayga collegeka ama koorsada professionalka dhameeya uu awood u yeesho markuu suuqa uu tago in waxa weeye uu waxyaabihii laga rabay uu ardayga kasoo bixi karo oo sameyn karo kan kale oo ah waxyaabaha kale oo loo baahan yahay xirfadaha gacanta ama farsamada gacanta runtii kollejo iyo waxaa jira macaahid ayaa jira jaamacaduhu qaarkood dunida qaabka u samaysan yihiin way sameeyaan oo waxay sameeyaan macaahid waxaa jira kollejo iyo macaahid raacsan baa jira tusaalaha kale baa jira oo ay sameeyaan qofkii loogu talagalay farsamada gacanta ama qofkii lagu xoojin lahaa iskiilka badanaa sida loo bari lahaa dadka badanaa waxbarashada ka dahay oo kale dadka waaweyn oo kale waxaan siinayaa macalinka dhinacayga fadhiya waxaa rabaa ugu dambeyntii maadaama gabagabada barnaamijka qaybihiisa dhexe aan isla soo gaarnay dhallinyarada markay dhameeyaan jaamacadaha oo kale jaamacadda markay soo galayaan waxbarashada ama galaaska ay ku jiraan waa loo siman yahay si xiisada loo qaadanayo haddana markii la dhameeyo jaamacadaha dhallinyarada ay shaqooyinkooda ama shahaadada asiiseen ay ku shaqo tagaan wax la yiraahdo grabation baa dhallinyarada ku dhaca marka inaad jaamacadahaan intaad is abaabushaan ama aad idinku isku tagtaan oo arintaasi laga wacyigeliyo goobaha shaqooyinka iyo hay-adaha oo kale qorshuhu midinku jiraa sidii dhallinyaradaasi si siman shaqooyinka loogu heli lahaa runtii waanu ka wacyigelinaa waanu kala hadalnaa dhammaan xubnaha ama hay-adaha caalamiga ah iyo dhammaan dadka ay qusayso iyo dowladda iyo instituushonada kale waana aaminsannahay inaan la wada gaari karin ilaa heer wixii la tirtiro laakiin ugu yaraan waxaan aaminsannahay in la yarayn karo ilaa xad in la yarayn karo marka insha allah way nagu jirtaa waan wax badanna waan kala hadalnay dhammaan dadka ay qusayso waana dhiirigelinaa runtii ka jaamacad ahaan barnaamijka aad baan u dhiirigelinaa in dadku eelaaneen wax xor suuq xor ah oo ay ku tartami karaan qofku oo lagu ogaan karo qofka shaqada qaban kara keliya ma aha qofku ma faa'iidayo qofku laakiin arrinta xore inay uga faa'iidaysto wuxuu u baahan yahay organizationku qofka competent ah competent markaan leeyahay aqoontiisa xirfadiisa shaqsinimadiisa waxyaalahaas o dhan waxay ku tacalluqaan waxay saameynayaan shaqada performanceka shaqada marka keliya ma aha in qofka loo samaynayo ixsaan laakiin markii wax wanaagsan la wada sameeyo oo cadaalad la helo oo dhanka shaqada ku saabsan waxaa kow waxa faa'iidada helaya wuxuu noqonayaa organizationka inuu gaaro hibilooyinkiisa iyo ujeedooyinkiisa ugu muhiimsanaa waxaa cabdiqaadir isla su-aashaasaan weydiiyey macalinka dhallinyarada markii ay jaamacadaha dhameeyaan oo kale in shaqooyinka si suman loo helo oo meesha ay ka baxdo ama laga tirtiro in shaqada laisku geeyo qabiil ahaan ama tol ahaan sidee idinku jaamacad ahaan aad dadka ganacsiga leh ama shirkadaha oo kale arrintaas ma kala hadashaan maasanta yuusuf waxbarasho qofka cilmiga keliya ma aha in la bedelo samac wuxuu u baahan yahay in aada loo wacyigeliyo oo laga wacyigeliyo in fursadaha iyo la simo jaanisada equal opportunity ay la helo waxaa muhiim ah haddii ay ka horumariyaan faktarada hadda aad sheegtay ka horumariyaan aqoontii cilmigii haddii ka horumariyaan waxay abuuri kadhaa in dadkii waxbartay ardaydii dadaalkii iyo wakhtigii badnaa soo bixiyey sanadaha dheera waxbaranayay inay abuurto inay niyajab ku abuurto waxaa lagu hortegi karaa kow waxaa weye ugu horeysa in laiska kaashado bahda waxbarashada bulshada indheergaradkeeda aqoonyahanka dhammaan in laiska kaashado in lagu wacyigeliyo kow in mudnaanta la siiyo qofki waxbartay in la yidhaahdo waxaa weeye darajo iyo aqoon lagu kala saaro dadka imtixaan lagu kala saaro saas loo dhiirigeliyo waxay abuuri kadhaa in meesha ay ka saarto in dadka garabeshin ama waxaan sax ahayn ama halbeegya aan sax ahayn lagu qiimeeyo macaayadta saxda ah lagu qiimeeyo la tartamo sida ilah subana wataala uu yahay falyatanafas almutanaafisuun in ku tartamo dadka aqoonta iyo cilmiga iyo wanaaga iyo kheyrka lagu tartamo taas ayaa markaas ayaa guul iyo horumar la gaari karaa gabagabada barnaamijka dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhameeya ayaa dib ugu laabta jaamacadihii oo wax ka dhiga dhalinyaradaas labadiina jaamacadood waxaad ku qaadataan heerka uu ka keenay imtixaankii uu galay oo darajadiis miyaa ku qiimaysaan mise siyaabo kale ayaad dhalinyarada u kala saartaan waxaa jira dhalinyaro macalimiinka noqdo isla jaamacadda ay ka baxeen oo kale jaamacadda bariga africa ayaan su-aashan weydiinaya macalin marka yuusuf waxaanu ku qaadanaa dadka qualificationkooda experiencigooda akhlaaqiyaadkooda miqyaas badan oo ay runtii record garaysan oo ay hayaaniin qaybta human resource departmentiga gabagabada maxaa cabdiqaadir dhalinyarada ka baxda jaamacaddiina muqdisho dhalinyarada ka baxda jaamacadda ritsi sidee ku xulataan oo ka mid noqonaysa macalimiinta jaamacadda hadhow waa maadsan tahay tusaale ahaan oo kale macalinka markuu yahay macalin ama bara jaamacadeed uu yahay galaaska ama waxbaranaya oo ardada waxbaraya loo fiirin maayo markastaba si gaar ah waxaa la fiirinayaa qualificationku haysto iyo darajada cilmiga uu haysto tartan buu gelayaa qof kasta tartan buu gelayaa ama jaacadda ha ka qalanjibiyo ama jaacad dibadda ha ka yimaado tartan buu gelaya tartan markuu galo haddii uu booskaas ama shaqadaasi macalinimada uu yahay the most qualified uu yahay ama aada ugu qalmo ayuu qofka ku guuleysanaya laakiin jaamacaduhu ama si gaara dabadacas ama waxaan sameynaa ardayda jaamacadda dhammaysa oo kaalmaha fiican gala waa la dhiirigeliya waxaa lagu dhiirigeliyaa waxaa layihaha muciid baa laga dhigaa ama tutorial baa laga dhigaa bara jaamacadeed baa lagu lamaanayaa macalin jaamacadda ka tirsan oo tusaalo kale maado dhiga ayuu gacanyar u noqdaa wuxuu sameynayaa ardayda wuu caawinayaa wuxuu ka caawinayaa assignmenti oo kale wuxuu ka caawinayaa shaqada waxdhigis ku caawinaya macalinka garab macalinku wuxuu caawinayaa wuxuu baranayaa macalinka khabiirka ah ee koorsada muddo dheer dhigayay buu wuxuu u noqonayaa muciid u noqonaya ama dadka waxaa tutorial buu noqonaya ugu dambeyntii marka maadaama sanad walba dhalinyaro badan ay kasoo baxaan iskuulada hadhowna ee, jaamacadaha ee dalka u yaacaan ka ka dambeeya dhalinyaradu ay kordhayaan ee waxbaranaya ama iskuullada ka qalin jebinaya ilaa xad intee la egtihiin aad u baahan tihiin ardayda jaamacadda ee markaasi qoranaysa tusaale ahaan haddeer oo kale marka ardayga aad qoraysaan oo kale xad ma leh jaamacadda intaa qiyaasayo ee, inta idiin timaada bariga afrika tagta waa la qoraya iyadoo aan xisaab lahayn ee, jaamacadda redsi boosaaso sidaas oo kale marka idinkuma leedihiin xad ku saabsan in dhalinyarada aad qaadanaysaan in idinku filan oo wax la bari karo Een, yuusuf waa mahadsan tahay een, waxaan rabaa arrintaa inaan saxo een, ma aha jaamacaddu waxay leedahay academic year een, balaan academic year bay leedahay tusaale ahaan qorshe een, sannadeed bay leedahay waa la dejinaya tusaale ahaan ardayda la qabanayo waxaa lagu beesgaraynayaa ee, facultiyada facultiga marka lagu beesgarayo waxaa lagu beesgaraynayaa resourciga la haysto khayraadka la haysto ama ee, ha ahaato galaaska ama ha ahaato laababka ama ha ahaato macalimiinta ama ha ahaato waxyaalahaas o dhan marka lagu beesgarayo baa waxaa soo baxaya facal- faculty kasta inta uu qaban karo arday inta uu qaban karo den maamulka iyo boodhka iyo golaha fulinta way isu tagaaniin waxaa lasoo saaraa qoraalka jaamacaddu sanadka intaasay qaban kartaa waxaa la sameeyaa waa adaragtay jaamacaddu open ma aha een, admissionkeedu ama xilliga aqbalaadu open ma aha wuxuu leeyahay time frame wakhti uu dhammaanayo wakhtigaa waxaa loogu talagalay in marka la gaaro la xiro oo aanay ciddame soo abligareen itministat waxay la macno tahay wakhtigaas waxaa lu- la ex- la filaya inuu soo xiroodo nambarkii ardada oo la- oo oo loo baahnaa Een, runtii taas waa waa policy ay jaamacadda ka leedahay in la yareeyo ruuxadeeda een, ardada soo baxaysa oo jaamacaddu een, suuqa inay ku sii dayso maaha intay nambar iska qabtaanin oo soo dayaan si loo minimise gareeyo een, nambarka baxaya iyo resourciga la haysto labada waa la isku maaj garanaya waa la isla ekaysiinaya haddii buuxsamaan dib baa loo celiya Een, ha hadday buuxsanto dib baa loo celiyaa waana waana la celiya hadda wayna dhacdaa dhowr jarna way dhacdaa ardada markii uu buuxsamo ee facultigaas dib baa loo celiyaa ha intaan isku haysano oo ku- ku bees garaysan markaa facilitiga ka jira jaamacadda ee haysato markaas gabagabada barnaamijka maxamed qaadirow ee, dhalinyarada maxaa ka hortaaga marka inay la yimaadaan ee, fursado shaqo oo aysan shaqo ku raadsan oo kale kuliyadda caafimaadka ay dhameeyeen injineeringa oo dhameeyeen oo qaarkood badan aysan ku helin in ay dhalinyaradu samaystaan ee, shaqooyin ay iyagoo abuurteen sida farsamooyinka gacanta ee, waxaa jira farsamooyin gacanta oo aad u tiro badan oo lagu shaqaysto dhismaha guryaha xiridda tubooyinka korontada wallaahi waxaa laga yaabaa in fahan darre inay jirto Eh, inay xirfadahaas oo kale inay hayeen xirfada iska hooseeya yihiin in laga dhadhacsiiyo suuragal weeye inay ayaga khalad ka fahamsan yihiin waa suuragal weeye Eh, waxaa kaloo sidoo kale suuragal ah in eh, loo sheeko xumeeyey oo la yidhaahday qofka haddii uu balambar noqdo tuubiiste oo kale noqdo ama hadduu noqdo eh, korintiiste hadduu noqdo waa shaqa hooseysa ama shaqa li- dunidan waxaan ogsoonay maantay eh, in xirfadaha ama farsamada gacantu ay yihiin waxa waxa ugu- waxaa ugu horeeya farsamada gacanta waxaa waxaa dalalka ama yurub maanta waxay ku hormareen maanta reer galbeedku waxay ku horumareen in farsamada gacanta inay tahay la wacyigeliyo la tababaro loo sheego qofka in la baro in isaga ma- noloshiisa inuu isaga mashruuc abuurto gabagabada maxaa ka hortaagan dhalinyarada ee, inay la yimaadaan xirfadooyinka ee, shaqooyinka gacanta laga qabto Een, yusuf waa mahadsan tahay inay noqdaanin shaqa raadiyaal ama wax loo yaqaan halka ay ka noqon lahayn dad marka arrinta koowaad waxa weeye qofku wuxuu ka baxayaa jaamacadda isaga oo mentalitiga ah inuu si fi qoro xafiis fadhiisto waa waa marka koowaad marka eh, arrintaas eh, eh, fekerka iyo mentiga qofku marka uu haysto guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani barnaamijkii madasha dhallinyarada aan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono aniga iyo weliba martida barnaamijka igala qayb gashay waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaaga dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga yuusuf maxamed yuusuf oo boosaaso noogu soo diyaariyey barnaamijkaas haatanna wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo nuur xasan nuur
mahadsanid cabdixakiim dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka premier leaguea ingiriiska ayaan ku hormari doonaa goodhow waxaa ugu soo horeysa ciyaarta dhex mari doonta kooxaha liverpool iyo watford liverpool iyada ayaa hadda waxa ay ku horkacaysaa horyaalka lix iyo afartan dhibcood kooxda kusoo xigtana waa leicester oo leh eh, sideed iyo soddon dhibic ku dhowaad toban dhowr iyo toban dhibic ayay ka sarreysaa Een, ciyaaraha kale ee galabta dhici doona burnley waxay la dheeli doontaa newcastle chelsea ayaa gurigeeda kula ciyaari doonta kooxda bournemouth leicester oo ku jirta kaalinta labaadna waxay la dheeli doontaa norwich aston villa iyo sheville ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona caawa ayaa iyana waxaa is arkaya westham iyo kooxda southampton horyaalka premier leaguea axadda biritaana ciyaaro adag ayaa dhici doona waana eh, ciyaaraha biri galab ah, dhici doona waxaa ka mid ah manchester united oo la dheeli doonta everton wolfisna waxa ay garoonkeeda ku booqan doontaa kooxda tottenham laakiin ciyaarta la wada sugaya ayaa haatan dhex mari doonta arsenal iyo manchester city biri galab ama fiidkii xilliga geeska africa spain ciyaaraha dhici doona haddii aan fiirino eh, goordhow oo duhurnimadan ah waxaa dhici doonta ciyaar dhex mari doonta kooxaha granada iyo levent real sociedad waxa ay la dheli doontaa barcelona en, galabta gabaldhici xilliga geeska africa ciyaaraha kalena caawa ay dhici doonaan waxaana ka mid ah aibar iyo atletic bilbao iyo atletic madrid iyo osasuna oo caawa dheeli doona serie ada talyaanigana saddex kulan ayaa jira bresia waxay galabta la dheeli doontaa leje napoli oo uu wato tababaraha oo- oo loo magacaabay tababare cusub oo ah gatuso kadib markii shaqada laga celiyay angelotti ayaa waxa ay la dheeli doontaa barma waana kulanka ugu horeeya ee janaara gatuso genoa iyo samdoria oo isku magaalo ah xafiiltan weyn uu ka dhexeeya ayaa iyana caawa fooda isdiri doona dhegeystayaal natiijooyinka ciyaarahaasi kasoo bax dib ayaad ka maqli doontaan intaas haynoo joogeen xubintii ciyaaraha
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha haatanna sidaa miisiga dhigiina ku soo dhacayaaba oo tilmaamaya dhinaca kaalmaha heesaaynu ku wada nasan doonnaa waxaynana wada dhegaysan doonnaa codka fanaanada farxi axmed cadaawe farxi afiska
wanaag baa lagu socdaa waynaban laga baqaayo wadkuun baan waabaynine jacayl wabax wuu noqdaa waynaban laga baqaayo wadkuun baan waabaynine jacayl wabax wuu noqdaa walow waqtigu iskuro dunidu tahay waya kuran wanaag baa lagu socdaa walow waqtigu iskuro dunidu tahay waya kuran wanaag baa lagu socdaa waynaban laga baqaayo wadkuun baan waabaynine jacayl wabax wuu noqdaa waynaban laga baqaayo wadkuun baan waabaynine jacayl wabax wuu noqdaa xaqay laba wacad lahaa wanaagisla gashada xaqay laba wacad lahaa wanaagisla gashada kasami kasami kasami kasami isku weeshada kasami kasami kasami kasami isku weeshada haday laba wacad lahaa wanaagisla gashada haday laba wacad lahaa wanaagisla gashada kasami kasami kasami kasami isku weeshada kasami kasami kasami kasami isku weeshada warkaagoonba imara wajigaaga ii farxoon heestaasi ay ku luqaynaysa farxiya fiska ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo